asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko saddexliya saddexliyadaasoo ina tusinaysa howlaha nolosha iyo qaababka farada badan ee isbedeladu ugu imaadaan waxaa la yidhi oo xubintanu inaan leedahay saddex lama qaato waxaa la yidhi saddex lama qaato ama waxaa la yidhi saddex looma dulqaato saddex lama qaato sideedaba ha qaadaninba ha qaadanina way noqon kartaa ha u dulqaadanna way noqon kartaa haxaadhan oo adigu ha jiidanna way noqon kartaa haye saddexdaas maxay yihiin waxaa la yidhi saddex looma dulqaato ama saddex lama qaato haye saddexda aan la qaadanin waa saddexde waxaa la yidhi qadaf ciroole qadaf ciroole quursi dukaanle iyo quud maquuno saddexdaasba lama qaato u fiirsaya saddexda maxay yihiin waa qadaf ciroole quursi dukaanle iyo quud maquuno saddexdaasba lama qaato aan kor istaagna marka midda kore waxaa weeye qadaf ciroole nin weyn oo oday oo ciro leh oo cabdinaasir lada yaaba intuu kuu yimid buu ama been kaa sheegay ama wuu ku caayey ama wuu ku aflagaadeeyey waxaan ku qabannin buu kuu geystay caqlixuma uma geynin waalliy uma geynin dhallinyarnima uma geynin doqonnima uma geynin kartixum waa u kas waa nin weyn oo ciroole oo qadaf rasmi a kula soo aaday kaa qadafkiisa ama gardaradiisa lama qaatay ku leeda xubintan waa qadaf ciroole waa kow waa midka labaadee waa quursi dukaanle nin baad rukun u tahay rukunku waa waxaanaad dhahdaan macmiilka ama waxaanaad dhahdaan kastama ah waxaanaad u taqaanaan idinku idinkoo soomaali aad u taqaanaan aniga cabdinaasir waxaan u aqaanaa rukun dukaan baad rukun u tahay dukaanka aad rukun u tahay ama hotel baad rukun wuxuu doonaba ha ahaadee meel baad rukun ka tahay soo rukun kama tiid haa rukunku maxaa weeye rukun hebel rukun buu ii yahay caanahan wax alla waxaad haysuu kaa gataa waa rukun meeshaaduu ganacsigaa uu ku xidhan yahay qofkaas rukun buu kuu yahay si waxaa lagula dhaqmay marka quursi ah ama lacagtaadaa la quursaday ama hadalkaagaa la quursaday ama dantaadaa la quursaday ama adiga noloshaadaa lagu quursaday ee quursi baa meeshii yimid waa quursi dukaanle isna ha qaadan isaga tag dukaamadu waa badan yihiin ganacsigu waa badan yahay meeshaa doonto ka noqo rukun halkaa doonto rukun ka noqo ayay xubinta ku leedahay waa haddilaa kuusama ogol yahay qadaf ciroole quursi dukaanle waa labo haye saddex waa quud maquuno quud maquuno quud maquuno waxaa weeye nin boqol kunoo shilin helay oo aad qaraabo tihiin ama saaxiib dhow tihiin yaa boqol shilin kuu soo taagay boqol ayuu kuu soo taagay boqol kunoo shilinna oo laga yaabo weliba inaad kula socoto aad maaragtay aad garab ugu ahaydna waa uu helay ama xooluuba haystaayo boqol geelaha u xaraysan markaasuu waxar ku siiyey oo ku yidhi waxartaa qaado adigana markaa baahi ku haysa oo dhib ahoo maaragtay kugu khasbaysaay ma jirto balse waxaan lagu siiyey maaragtay wax adiga kuu qalma ma ahan waa quud maquuno quud maquunona haddii lama qaato oo seebaad dhihi saddexdaaba ha qaadan bay ku leedahay xubinteennan murtida maanta waana saddex arrimoodoo markaad dhinac ka eegto dee si dhab ah wax kuu tusaya sababtaa waxay ku leedahay saddex lama qaato qadaf ciroole quursi dukaanle iyo quud maquuno saddexdaasba lama qaato ayay ku leedahay xubinteennan murtida maanta waana saddex arrimood oo saddexduba ay dhibkooda goonida ah xumbaarsan yihiin ama ay culayskooda gaarka ah wataan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii eb waxaa la yidhi ha noqon laf dhuun gashay ha noqon laf dhuun gashay